bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel walba aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan barqanimadii maanta ayaa rag ka tirsan ururka al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen waqooyi bari ee dalkaasi kenya gaar ahaan magaalada mandheera ayadoona la tilmaamayay in kooxaha ay rasaas weeyeen gaari minibas ah oo marayay duleedka magaalada mandheera ee waqooyi bari dalkaasi kenya wararka ayaa waxay tilmaamayaan in weerarkaasi ay ku geeriyoodeen ilaa iyo siddeed iyo toban ruux oo la sheegay inay saarnaayeen gaarigaasi sidoo kalena al-shabaab ayaa la sheegay in dad kale ay afduubteen oo la socday gaariga dadka lagu dilay sarkaal booliska kenya ka tirsan ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in ay shabaab weerarkaasi ku qaadeen ayna ku dileen ilaa iyo siddeed iyo toban ruux muddooyinkii lasoo dhaaf ayaa waxaa jiray cabsi xoogan oo ciidamada kenyaanka ay ka qabeen waxyeelo ay gudaha dalka kenya ka geystaan maleeshiyaadka al-shabaab iyadoona weli wax faahfaahin aan laga bixin weerarka lagu qaarajiyay siddeed iyo tobanka ruux tiro kalena lagu afduubtay sida wararka ay sheegayaan laga xiganayo ciidamada booliska ee magaalada mandheera waana mid ka mid a weerarada inta badan al-shabaab ay ku qaadaan gudaha dalka kenya khasaarana ay ugu geystaan muwaadiniin u dhalatay waddankaasi iyadoona weli aysan ka hadlin al-shabaab faahfaahino dheeraadana ay ka bixinin dagaalkii maanta ay ku qaadeen meelduleedka kaga meegan magaalada mandheera ee waqooyi bari dalkaasi kenya wixii warar ee kusoo kordha waxaad kula socon doontaan wararka dambe haddii allaha awooddala laga helo warar hoos oo laga helaya xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulamo uu kula qaatay gudaha madaxtooyada qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyagoo taabacsan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mudanayaasha baarlamaanka waxa uu kala hadlay joojinta muranka iyo sidoo kale buuqa faraha badan ee ka wadan xarunta baarlamaanka soomaaliya si uu u meelmaro mooshinka ka dhanka ra-iisul wasaaraha waxa uuna tilmaamay in wax waliba xaliyo ama loo hogaansamo xeroosaad ku yaala baarlamaanka soomaaliya qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya iyagu kasoo horjeeda mooshinka ayaa dhaliilay kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda uu la qaatay qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka sida wararku ay tilmaamayaan kuwaasoona ka baqdin qaba in ay maalinta soo aadan ee isniinta ee lagu waday in kulanka baarlamaanka dib ay isugu soo laabtaan la meel mariyo mooshinka ka dhanka xukuumadda uu hogaamiyey cabdiweli sheekh axmed maxamed iyadoona kal hore gudoomiyaha baarlamaanka uu tilmaamay in maalinta isniinta la qeybin doono mooshinka ka dhanka xukuumadda soomaaliya aana loo dulqaadan doonin cid waliba oo arrintaasi buuq ka samaysa sida uu sheegay maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka ka hor inta uusan u ambabixin wadanka jabuuti haddii aan layidhaahdo maalinta isniinta ah waxaa furmi doona barlamaanka oo laga hadli doona mooshinkii in muddo shan iyo toban beri aan hayay intaa ka badan ma hayn karayo waan soo dhigayaa waxaan uga digayaa amaana ka codsanayaa marka horaysa dhammaan xildhibaanada in hay-addan hay-abaddeeda in la ilaaliyo xildhibaan walban inuu xilkiisii guto si xildhibaannimo u hadlo mana aan yeeli doono marakan u dulqaadan maayo buuq iyo wareer iyo is-hor istaag
in ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland oo kol hore isaga degay xilka baarlamaanka maamulkaasi ayaa waxa uu ka hadlay arrimo la xiriira sababaha ka dambeeyey ka fariisiga shaqada baarlamaanka maamulka puntland asigoona tilmaamay in muddo ah inuu xanuunsanayay ugu dambeynna howshaasi uu wadi waayay isagana tegay mas-uulkan oo lagu magacaabo xasan xegle maxamed ayaa waxa uu sheegay in muddo ahba inuu ku xanuunsanayay asigoona ugu dambeyn go-aansa in xilkaasi isuga dega si ay u qabtaan mas-uuliyiin asiga kaga habboon wadi karana howsha sida uu tilmaamay waxauna meesha ka saaray in cabsi uu ka qaba al-shabaab oo dhowaan ku eedeysay inuu u gafay diinta islaamka uu waxba kama jiraan ku tilmaamay arrintaasi muddo dheer baan soo hayay maxaan ku rahday xilka baarlamaanka puntland aan kaga mid ahaa waan la xanuunsaday awal baan midiyaha ka sheegay haddii aad maxaan ku rahda ama websaadyada aad aragteen ama idaacadda baad ka dhegaysateen qofkuna shaqada markii uu wadi waayo xaalada caafimaad awgeed waxa weeye inuu xilkii cid kale oo asaga kadaafka ku wareejiyo xaq uu leeyahay sidaasaana kaga tegay xilka wallaahi ereygaas jawaabtiisa markaan aan bixiyo anigu haddii qof aan idhaahdo maxaan ku rahda aniga ilaahayba noo dhexeeya anigu meella kuma ogi nimankaas hadda aad magacooda soo qaatayna dadka iyo xidhiid annaga naga dhexeeya haba yaraatee ma jirto warsadii ay leeyihiin iyo meelahan iyo ayagu aanu fikirra isku dhaafsanana maba ogi totally halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku waramayaan in ay maanta gebi ahaanba joogsatay shaqadii garoonka diyaaradaha ee awaas khaliif kaasoona ay soo cagadhiga waayeen sida ay wararku sheegayaan diyaaradihii awal halkaasi gaari jiray dadka ku dhaqan magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda ayaa dhibaatooyin xoogan waxay ku qabeen xirnaashaha garoonka diyaaradaha oo la tilmaamay in roobabkii ugu dambeeyey ay qasabtay in garoonkaasi shaqadiisi ay istaagto ka gadaal markii ay ku rogmeen daadad xoogan maamulka gobolkaas ayaa hore u ballanqaaday in dib u dayactir lagu samay doono garoonka diyaaradaha ee magaalada inkastoo arrintaasi weli aysan rumoobin waxaana la tilmaamayaa maanta dadkii ka dhoofi lahaa garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ee magaalada beledweyne inay u weecdeen dhanka iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada guraceel ee gobolkaasi galgaduud ayagoona halkaasi safaradooday kaga ambabaxaya gobolada dalka soomaaliya intiisa kale xirnaanshaha garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif ayaa kusoo aadaya xili qaybo ka mida gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ay ku curteen roobabka ayadoona muddooyinkii lasoo dhaafay dadka ay ka cabanayeen dhibaatooyin dhanka abaaraha oo ay ugu horreysa biyo la-aan baahsan oo ka jirto waxaana goobaha qaar ee gobolada koonfureed ee dalka haatan ka jira roobab ay dadku iyo dunyada ku diirsadeen inkastoo weli aan la sheegin wax dhibaatooyin ah oo roobabkii ugu dambeeyay ka da-ay qaybo ka mida gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya ay u geysteen dadkaasi taliyaha guutada shanaad ee ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka shabeellaha hoose xasan daahir ayaa waxaa u tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin dhigashada isbaarooyinka sharci darrada ee yaalla qaybo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha hoose asigoona tilmaamay in tillaabo sharci a laga qaadi doono cid waliba oo lagu arko ayagoo halkaasi isbaara dhiganaya ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaad ku libisan dareeska ciidamadaasi ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin waxay ku hayeen dadka deegaanada gobolka shabeellaha hoose isaga kala goosha kuwaasoona inta badan indhac iyo sidoo kale falal tacadiyaaba loogu geysto wadooyinka xiriiriya degmooyinka gobolkaasi ama magaalooyinka uu ka kooban yahay gobolka shabeellaha hoose waxa uu tilmaamay in haatan wixii ka dambeeya aan loo dulqaada doonin dhigashada isbaarooyinka sharci darrada iyo dhibaataynta dadka rayidka ah laguna la xisaabtami doono cid allaalay ciddii gacanta lagu soo dhiga taliska markaasi ay hoos tagto ama ay ka amar qaadato waxa uuna tilmaamay askarigii lagu soo qabto asigoo isbaara dhiganaya in ciqaabta keligii uu mutaysan doonin balse la ciqaabi doono sarkaalka askarigaasi uu hoos tago ee u arrimiyo arrintaas uuna kala jeedo in ay saraakiisha marka hore ayagu ka fikiraan dhigashada isbaarooyinka qaar ka tirsan ciidamada iyagu ay hogaaminayaan taliyaan u dhibay hadduusa asagoo maxkamad u soo saarin askarigii dhigtay iyo ciddii dhigatay weliba askari keliya maaha hadday dhigtaan hadday dhigtaan maleesiyeed kale ama kuwa guto kale ka yimi hadday dhigtaan taliyaan u dhibay ayaan maxkamad u soo saaraya aniga mas-uuliyadas waa qaada nabadgelyada ka jirto waa aragteen shacabkii waa soo waa waraysateen meeshaan isbaare miyaa taal ma dhib baa jira ciidanka waa soorta waa ka qaadateen waxay ii sheegeen inaysan isbaaro oolin qoryooley inaan maaragtay aan shacabka aan lagu dhabaatayn tanna waxay la mid noqonaysaa qoryooley ayaa la mid noqonaysaa dhanka kalena qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ayaa si aad ah u soo dhoweeyey qaadista isbaarooyinkan ayagoona tilmaamay in haatan uu soo roonaanaya amniga deegaanada laga qaaday isbaarooyinkaasi oo markii hore dhibaatooyin xoogan ay ka jireen sida ay sheegayaan qaar ka tirsan waxgaradka daga deegaanada gobolka shabeellaha hoose qaarkood oo la hadlayay warbaahinta xilli kulan ay la qaateen saraakiisha ciidamada gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan guutada shanaad ee dowladda federaalka iska nadiif waagi hadaadi hadda waa nadiif hadda alxamdulilah nadiifa saamayntii warbixinta jidgoysdii wax saasay dhib ama waan soo dhowaynaynaa ciidamada militariga tallaabooyinka ay qaadeen oo inoo sheegeen inay ku qaadaan isbaarooyinka aad iyo aadaan u soo dhowaynaynaa waa daynaynaa waxay isbaarooyin iyo dhib naga qaadan inaan la shaqayno oo diyaaraan u nahay magaalada buulomareer ammaankeeda aad iyo aad u fiican yahay ganacsiga wuu kala socdaa waa yani waxaa la dhihi karaa ammaan oo la taaban karaa ka jira waxaa warar kala duwan ay ka soo baxayaan geeridii ku timid allaha u naxariistay majaajilaystihii caanka ah cabdi maxamed ilka case oo maalintii shalay ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya agaasimaha tiifiga universal ee soomaaliya cabdulaahi xirsi ayaa waxa uu ku waramay in haatan baaritaano ay soconayaan gacantana lagu soo dhigay dad looga shakisan yahay inay ka dambeeyaan geerida ku timid allaha u naxariistay majaajilista ilka case waxa uuna sheegay in calaq ay ugu dareen waxyaabo sun ah oo laga helay goobtii uu ku geeriyooday ayadoona baaritaano haatan ciidamada ammaanka ay ku hayaan dad lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin dilka allaha u naxariistay ilka case
goobta anigaa tagay mid liita oo saaxiibkiisa ah iyo asaga iyo nin ka horeeyo dhintay waxaan ugala sheegay wax ay cabeen inay u dhinteen wixii ay cabeen meeshay ka soo gateen ninkii ahaa iyo ninkii ka shaqaynaya ayaa su-aala laga weydiinaya cabdi maxamed ilka case waxa uu ka mid yahay majaajiliisayaasha caanka ah ee soomaaliya waana kuwa loogu jecel yahay mid ka mid ah waxaana allaha u naxariistay maalintii shalay uu ku geeriyooday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dad aad u fara badan oo wax badani ka yaqaana ilka case ayaana ka tacsiyeeyey kuwaasoo ay ugu horeeyaan qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed fanaaniinta wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale xubno ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasoona alla kaga barya naxariistii janne inuu siiyo walle shukri waa qurux badan tahay walle gabar loo dhinto oo lagu dhiman kara uy baray shukri shukri wacda inay gacantayda ka baxaynin yaa shukri shukri adaa iska leh shukri adaa iska leh ee waxaa loo baahan yahay dad iska dhicin aa loo baahan yahay iska dhaaf adega iska dhicin wallahi maba taqaanidba waa ku ogahay yaa iska dhicinta waa ku ogahay haddii inta shukri damcuga jira hal qofka soo haro aniga ii qabsaan ku uri nin rag saasaan kaa rabaa midooda yurubna waxa uu mar kale kordhiyey howlgalka lagula dagaalamaya burcadbadeeda dalka soomaaliya ee laga wada xeebaha dalka asigoona tilmaamay in muddo laba sana lagu kordhiyey si loo sii wada la dagaalanka kooxaha burcadbadeeda soomaalida kuwaasoona inta badan ka quuleysta biyaha badda soomaaliya iyo goobo kale midooda yurub ayaa bilaabay howlgalkani si ay kaga hortagaan xili ay si xowli ah ku socdeen afduubashada maraakiibta martabiyaha soomaaliya iyo kuwa ka baxsanba kuwaasoo ay sameynayeen maleeshiyaad ka tirsan burcadbadeed soomaali ah waxaana midooda yurub in muddaha uu ku hulanaa la dagaalanka ka hortagista khataraha burcadbadeeda ee ay ku hayaan xarum xeebaha dalka soomaaliya muddadan la kordhiya haatan ayaa waxa ay ka dhigan tahay in muddo laba sano oo kale ay kasii howlgalayaan biyaha dalka soomaaliya midooda yurub kuwaasoona baadigoobi doona kooxaha burcadbadeedda iyagu inta badani dhigtay isbaarooyinka xeebaha dalka soomaaliya warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahayo waa nagay intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarkaatu